gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa caasimada hirshabeelle mudane cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa xarigga ka jaray foster cusub oo laga hirgeliyey magaalada jowhar salaxaani cusub ayaa loogu magacdaray caasimada hirshabeelle waxaa munaasabada lagu daafuraya ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jowhar kan gobolka shabeellada dhexe iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle milkiilaha salaxaali cusub ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka magaalada jowhar uu uga hirgeliyey fosterkan cusub oo xarig aan ka jarno garoonka jowhar stadium waxaan leenahay dhalinyaro ku dhaqan magaalada jowhar ku soo dhowaada garoonka jowhar stadium waxaan rajeynaa insha allah aduu laahidhaa garoonkan maanta inay ku ciyaari doonaan kooxihii aad taqiineen isna ay xilligii hordheri jiray odayaashii jilub culeyska ahay insha allah aduu laahidhaa inay maanta ay soo bandhigi doonaan ciyaaro cajiiba dhalinyarada ku dhaqan magaalada jowhar waxaan leenahay ku soo dhowaada jowhar stadium mar labaad iyo mar saddexaad waxaa sharaf noo ah maanta inaan xarigga ka jarna mar labaad aas-aaska markaan bilaabaynay waxaa nagu qasbay baahiyaha ay u qabaan ciyaartoydu garoonada noocaana baahiyo badan oo ganacsata ahaan oo la soo gudbiyey ay ka mid tahay jawaabtii ugu horrayso aan ka jawaabno gudoomiyaha degmada jowhar mudane cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa bogaadiyey in magaalada jowhar laga hirigeliyo salax ay ku ciyaari karaan dhallinyarada islamarkaana ka qayb qaata isdhexgalka iyo nabadda marka hore waxaan hambalyeynayaa ciddii abaabushay garoonkan qiimaha leh ee ka qayb qaadan doono isdhexgalka bulshada ku yaalo xaafadda colmis johar stadium oo waxaan leeyahay waa soo dhowaynayaa waa xarig jarnay kii lagu badbaado oo isdhexgalka si fiican uga qayb qaata ilaaha ka dhigo waxaan leenahay waa mahadsan tahay mudane shariif labadii kooxood ee lagu bilaabay ciyaarta oo ahaa ciyaartoydii cuslaatay degmada johar ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan oo ay u riyaaqeen boqolaalkii qofood ee daawanaya ciyaarta